magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu qabtay shir cilmiyeed looga hadlayay dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada waxaa ka qayb galay shirka wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya aqoon-yahano iyo madaxda jaamacadaha xasan axmed siyaad guddoomiyaha jaamacadda soomaaliya ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan shir cilmiyeedka saddexaad ee ay si wadajir ah u qabanayaan labada kuliyadood ee kale ah kuliyadda maamulka iyo dhaqaalaha iyo kuliyadda waxbarashada shir cilmiyeedkan waxa uu si gaar ah diiradda u saarayaa ciwaanka idiin muuqda oo ah dhisidda soomaaliya loo dhan yahay iyadoo si gaara diiradda loo saarayo aragtiyada kala duwan ee la xiriira kala duwanaanshaha iyo usinaanta fursadaha ganacsiga iyo waxbarashada waxa uu beberada lasoo jeedi doono hadduu ilaah yidhaahdo ay ku dul wareegi doonaan siyaabaha loo hirgelin karo soomaaliya leh fursado loo siman yahay dhanka ganacsiga guddoomiyaha midowda bangeeda soomaaliya doctor axmed qadar ayaa sheegay inay doorkooda qaadan doonaan waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo hoggaanka jaamacadda ugu horay guddoomiyaha jaamacadda doctor xasan iyo dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey conferenceyahan quruxda badan run ahaantii waa dareemi karaa culayska dhibka iyo juhdiga ku baxaya in la qabanqaabiyo conference heerkaanu kalaa waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo anuu ku hadlaya magaca ururka bangiyada soomaaliyeed bangiga salaam bank kaalinta uu ka qaatay inuu taabageliyo conferensigan aadka qiimaha u badan wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa tilmaamay inay muhiim tahay kordhinta shirarka noocan ah waayadan dambe waxaa nugu batay waxaa nugu yaraaday cilmi baarista waxaa nugu batay bostinka in yaroo social mediaha lasoo dhigo intaasay weliba kuwa qaaqlayaal u badan ay soo dhigaan intaasaa nasiib darro kuwii aqoonta lahaana ay forward gareeyaan oo ay sheergareeyaan oo ay wareejiyaan markaasay ka dhigayaan inay tahay xaqiiqadii ama cilmigii loo baahnay inay tahay ay ka dhigayaan qadiyadaheenu runtii waxay u baahan yihiin cilmi baaris xooggan oo gudaha loogu sii galo oo dadka iska leh oo idinkoo kaleeto ah ay baaritaan ay ku sameeyaan kadibna natiijooyin ay ka soo saaraan si kastaba shir cilmiyeedkan looga hadlayay dhaqaalaha ayaa imaanaya xilli dhowaan dowladda soomaaliya ay ku biirtay dalada bulshada ah bariga afrika oo ah suuqweyne ganacsi